xuska labiyo soddon guurada ka soo wareegtay markii somalilan ay sheegtay in ay ka goday soomaaliya inteeda kale oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn qabanqaabadoodu ay ga socotay magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa maanta waxaa si weyn loogu qabtay magaalooyinka kala duwan fagaarayaasha ku yaala dabaaldega ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa iyadoo ciidamada noocyadooda kala duwan ay ku mareen gaardis jidka halbowlaha iyadoo halkaasina ay madaxda somalilan ku sugnaayeen barxadda hore ee madaxtooyada somalilan madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa hadal uu ka jeediyey munaasibadda labiyo soddon guurada ka soo wareegtay siddeed iyo tobanka mey waxa uu ku soo hadal qaaday in taariikh ahaan somalilan aanay marna isu dhiibin shisheeye iyo waddamo awood leh qaadiyadda somalilan halkaasay ka joogtaa shacbiga somalilan ama madax ha ahaado ama baacimshar ha ahaado ama sheekh ha ahaado ama geejira ha ahaado ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaade waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo lixdankii ilaa maanta loo soo halgamayey oo intaa loo soo dhimanayey oo intaa oo halgama soo maray kamanaha kanana ilaa aanu gaadhno qastiga somalilan oo xadkeedu midisan yahay oo dadkeedu midisan yahay ilaahayna waana garab gelaya talada xadka somalilan iyo difaaceedana waa u midaysan ninka hadlayo raggaa dheeldheelayo dagaalku wuu soconaya ilaa taaka somalilan laga saara cadow wuu soconayaa intuu doona ha qaato wakti ha qaato dhiigga ragga ha qaato xoola ha qaato dagaalku wuu soconaya dalkan wuu xoray dhinaca kale madaxweynaha somalilan ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka madaxweyne biixa ayaa sheegay in doorashooyinka somalilan ay dadku u diyaargaroobaan laakiin waxa uu ka digay in beesha caalamku ay ku farageliso arrimaha doorashooyinka kaalmada dhaqaale darteed tala wadaag baynu ku noolnay soomaalida haddaynu nahay weliba haddaynu nahay somalilan hadda waynu kasii xag jiraan talada waynu wada leenahay dalka lama kalale waxaa inoo caadiya dhaqan ahaan jirta haddii shir socdo oo dhammaad ku dhow uu nin dhaanwataa yimaado intuu awrka joojiyo geedka xudhaabu idhahdaa hal dhaawata ma idhahda caadadeena mayna odhan jirin maya talada maadigona way dhammaatay oo maanta ilaa xare baa loo fadhiya kadaa waxaa hore loo yidhi taladu waa baadi nin heligaa alla og markaa ninkaasaa la yidhahdaa waaya adiguna budhikaada kido taladiisuu dhigta awrkiisana u kaxay dowladda somalilan taasay ku dhisan taha lagu soo as ama dimuqraadiyad u bixi ama tashi u bixi ama todhoqaan u bixi somalilan waa tashanaysa hadba ciddii loo gartana waxaa loo dhiibaya xilka iyo hoggaaminta dalka waxaa nin walba u sheegaya dalka sidii loo maamulayay ee talawadaagga ahayd ee doorashada ahayd ee kolba ninkiina doortaa ku soconaya ayaynu ka hergelin aniguna halkan intii doorashada iyo shacbiga wixii ay ogolaadeen iyo sharciyadu maan ku joogaya ka iman doona intaasi ku joogaya kuwii naga horreeyana sunna wacan bay inoo jeexeenoo mid walba markii la yidhi xilkaagu u dhammaaday uu ka wareegayay doorashadaasaa laga qaaday waxaynu u diyaar garoobaynaa doorashooyinka caalamka beesha caalamku doorashada soo faragelin mayso kama taliso sharciga ma farageliso ninka u qashaana waa naas ee tolka aamini waaye dalkiisa dhaqaalaha doorashada somaliland buu yaalla haddii dhaqaalaha waanku taageera talada idhib ma yeelno yeelina mayno dhaqaalahana innaga isu waxaasoo daaraynu leenahay waxaasoo fooqaynu haysan waxaasoo dhaqaalaynu haysanaa haddaynaan talada gelin dhaqaalaha say u hagaagayso oo aynaan iska moosin dhaqaalo taladana soo geliyo oo noocyo badan maskaxda la naga qabsanaya kabacdina sida dawladaha qaarkood baynu inagu isku wareegaysa inaan isku wareejinaya dhaqaalaha doorashadeena inagaa maamula inaan ku talagal ugu dambaynna madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa dambaal hambalyaa u diray shacabka somalilan iyo qaybaha ciidamada kala duwan intii aan ku sugnaa bartamaha magaalada hargeysa iyo suuqa weyn ee dabaaldega boqolaal iyo kumanaanku ay isugu soo baxeen waxaan si kedisa ula kulmay abwaan daahagaas oo ka mid ah halabuurka somalilan waxaanan weydiiyey dareenkiisa waxaan dareemayaa farxad weyn maalintani waa maalinta qura ee dadka somalilan midaysay ee ay walaalaha ku yihiin ee ay ku abtirsadaan maanta waad aragtaa kala af maaha kala laba maaha waa isku mid qura maanta waa maalin qaran meel walbana waa laga xusayey anigu ciyaaladaa ad aragta baan dhexayay oo waaniya xusheegayidi waana la xusayey ilaa xalina way socotay waana la xusayaa heesi aanu diyaarinayna dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan salaamayaa reer somalilan oon leeyahay waa ciideen farxad ku ciida ilaahay nabadda haydinku wado sidaa aa maanta isugu soo baxdeen sanadka dambena silag isugu soo baxa dhammaan qarankagii jamhuuriyadda somalilan waan salaamayaa khadar maxamed cakule v o a hargeysa